bismillahi raxmaan raxiim mudane ra-iisul wasaare golaha wasiirada xubnaha ka jooga wafdiga qiimaha badan ee sheekh umal uu hogaaminayo dhammaantiin salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu annagu sagaal iyo tobankii bishii hore ayaanu hawsha bilownay markaana waxa weeyaan markii waxay ahayd dadka la aasay kuwii bukaanka ahaana la qaadayey bannaanka loo qaadayey waxaan rabaa inaan sheego maanta waa bilaa laga joogaa waa munaasabad kale oo aan ugu da oo aan ugu ducayn karno dadkii dhintay iyo kuwa dhaawaca haba marka annagu waxaanu goosannay markaasi in laba heere aan u kala qaadno dhibaatada dhacday midi waxa weeyaan in gurmadkaa degdega ah la gaaro midina waxa weeyaan dadku sidii dhibtii dhacday uga soo kaban lahayd marka hadda ilaa hadda waxaynu gaarnay oo aynu muxuu ahay lacaga yaryaroo min saddex boqol aanu siinay sagaal boqol iyo afartan qofood qiyaastii boqol qofood meelahaas camal oo magacyadoodu ay khaldan yihiin iyo kuwii bannaanka loo qaadana weli qoysaskoodii maanaan gaarin marka sagaal boqol iyo afartankaasi waa qoysaskii dhibaatadu ay gaartay dadkii dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxaa kale oo muxuu ah mataqaanaa aynu hadda bilownay markii wafdiga puntland ay noo yimaadeen waxaynu bilaawnay inaanu caruurtii agoonta ahaydna aynu wax siino marka caruurta agoonta hadda waxaa la marayaa lix boqol iyo toddobaatan iyo shan ayaa ayaa la marayaa tirada ku jirta tiro koobka guudna waxa weeyaan waa laba kun iyo boqol waxaan qiyaasaynaa in afar oo boqol oo kaleeto ay ku kordhi karto waayo dad badan oo hadda waxaa soo baxaya aan tiro koobkii hore lagu magacaabin oo ama guryahooda dadkii dhaawacaha geystay ama meydkii hore ka aastay ayaa ayaa soo baxaya qiyaastaasi marka hawshaasi waxa weeyaan marka way way gebagabay tahay tii ahayd gurmadka degdega ah waxaanu ku tala jirnaa inaynu dhowaan shir qabanno aynu ku qorshaynayno muxuu ah mataqaanaa soo kabashada soo kabashada marka baahiyaha noo muuqda waxaa ugu horeeya waxa weeyaan caruurta agoonta ee tirada badan daryeelkooda iyo waxbaridooda taasi waxa weeyaan waa mid waay midda kaletana waxa weeyaan dadkii dhaawaca ahaa sidii iyagana maaragtay qaarkooda naafooba muxuu wax loogu qaban lahaa iyaduna iyaduna waa halkeeda waxaa jira soo baxaya dad waayeel ah oo dadkii dhintay ay muxuu ahay hayeen iyaga oo hadda meel cidlaa taagan oo u baahan in xanaano degdega iyagana lala gaaro waxaa kaloo jira dad hanti ku hanti beelay muxuu ahay goobtaas goob ganacsiyo weyn ayay ahayd anugu goobtaan deganaa dadkii markii wax dhacayeenna meesha joogay ayaan ayaan ka mid ahaa waxaan ka baxay meesha iyadoo ololaysa oo aada moodid in baanziin inta lagu daadshay laamiga iyo agagaarka maaragta taraq lagu daaray oo hal mar wada holcayay marka dad dad waxaanu markaa bilownay in dadkaana la tiro koobo dadkii ganacsatada lahaa ahaa saddex kategorina loo kala saaro dadkii waratada ahaa ee ganacsiga ugu yaryar lahaa iyo dadkii muxuu ahay dhismayaasha meesha yeelay ku ganacsanayay ay u kiraysnaayeen oo ganacsi dhexe lahaa iyo dadkii hantida waaweyn lahaa daaraha waaweyn iyo hoteelada iyo muxuu isbitaalada yarirka iyo dadkii lahaa saddexdaas ayaan u kala saarnay waxaanu bilaawnay qaybtii ugu liidatay inaynu wax la gaarno iyagana tira koobkooda waa lahayaa marka lacagtana soo gashay marka la fiiriyo waxa weeyaan nusmalyanka malyanka dowladdu keentay iyo nusmalyanka walaalaheena reer puntland ay keeneen iyo saddex boqol lacag ku dhodhow oo muxuu ahay wax yar kor u dhaafayda oo soomaalida bannaanka joogta inteeda badan ay keentay boqolkiiba sagaashan ay keentay lacagtaasi marka la isku daro shalay xisaab xirkii aanu samaynay waxa weeyaan hal milyan iyo lix boqol ayaa ayaanu haynaa maanta qarash baa baxaya oo dad baa la qaabilaya berrito dad kalea la qaabili doonaa marka qorshaha soo socda oo aynu rabno in laamaha dowladda ee arrimahan quseeya oo dham inay ka qayb galaan iyo dadkii aan la shaqaynaynay hay-adahaan la shaqaynaynay oo intii horeba aan la so aanaan annagu aanaan lacagta haynin iyagu hawsha qabanaya dadka aan leenaha waa la gaarana qayb ka mida iyagu ay ay muxuu ah mataqaanaa taakuleeyeen waxaa markaa yaalla waxa weeyaan waxaanu hadda tiro koob aanu haynaa dadka badankiisa waa la tiro koobay waxyaabo yaryaraa maqan oo magacyadoodii ay khaldameen iyo dadka dhaawaca ah oo aan magacyadoodana loo soo gudbin matalan dadka turkiga tegey waana loo soo gudbiyey magacyadoodii qoysaskoodii waan qaabilnay dadka suudaan joogana qayb baanu qaabilnay dadka jooga muxuu ahaay kenya naloma noloma soo caban cabasho noogama imaanin dadka kenya jooga tirakoobkoodiina wasaaradda caafimaadkaan ka sugaynaa si aanu qoysaskoodii aynu maaragta ula macaamilno weliba gaar ahaan kuwa ay aan dabku dabku u shidnayn oo maaragtay qofkii biilka bixinayay uu dhaawacmay oo kaleeto marka arrin aan rabo in ay muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu wax ka qabto waxa weeyaan waxa cabashadeedu ay joogto tahay habeen iyo maalin waa soodaan waay marka ummadana ra-iisul wasaare waxaan jeclaan lahayn in dowladda suudaan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay qaabilaan dadkaasi muxuu ahay baahida haysa dadkaasi waa boqol iyo lixdan iyo kow qofood dadkii raacay iyo dadkii bukaanka siddeetan iyo siddeetan ay ahaayeen qof baa dhintay waxaa naloo sheegayaa kala baroo bar ka badan inay isbitaaladii ka baxeen laakiin ay weli u baahan yihiin in isbitaaladii si joogtaa ugu tagaan marka guryihii kiri kiro ma haystaan biilna ma haystaan marka waxaa kaloo jira dad naafo noqday oo u baahan lugihii iyo wixii gacmihii in loo geliyay ayaa u baahan marka waxaan soo jeedin lahaa mudane ra-iisul wasaare arrinta ah isbitaalka iyo dawada iyo guriga in maaragtay dowladuhu ay qaabilaan waxa biilkaana wixii aan anagu bixin karnaan bixinaynaa lacagahan hayno ayaanu qayb uga diri doonaa waayo way baahan yihiin ma sugi karaan inta dowladu wada hadlayaan oo muxuu ahaay arrintooda laga dejinayo inaysan sugayn bay noo sheegeen dad soomaaliyeed oo isxilqaamay oo weliba dadka ka shaqeeya muxuu ahay xawaaladaha iyo ardada soomaaliyeed ee meesha jooga qaylo dha-aan xoog le ayay ayay noo keenayaan waxaan rajaynayaa maanta gelinka dambe in guddigu fadhiisto arrintaas go-aan ka gaaro marka aan soo ururinno waxa waaye waxaa kabashada waxa weeyaan caruurta inaynu dhammaanteed kafaalo qaadno dhammaanteed inaan caruurtaas kafaalo qaadno kii waxbarashada bannaanka ku waday kii jaamacadaha dhiganayay kan hadda bilaabaya muxuu ahaa dugsiga hoose oo hadda dugsi qur-aanka ku jira dhammaantood inaanu ballan qaadno inaynu samayno qorshaha ugu weyn oo hadda aan ka fakeraynaa waa kaas kaas ayaan rabnaa sheekh umal iyo ergada la socota iyo muxuu ahay soomaalida bannaanka joogta iyo dowladduba inay inay ku tala galaan muxuu ahay lacagtaasi malyan labada malyan ku dhadhow oo aan hadda hayno inteeda badan in halkaasi lagu jiheeyo iyo ganacsiguna muhiim uu u yahay waayo caruur kaleeto ayuu baahi daboolayaa dowladdu canshuur siinayaa iyagaa isdabaraya iyaga qudhooda soo kabashadooda maaragta qayb ayaan aan aan ka isticmaali doonaa ama aan gelin doonaa haddii haddii loo baahdo marka lacagta annaga khasaaraha meesha ka dhacay laba laba xisaabood ayaa la sameeyey mid waa lix milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar midda kale oo iyadana ganacsatadu ay sameeyeenna waxa weeyaan waa afar milyan iyo lix boqol lacag kor u dhaafayda marka khasaaraha dhaqaale ee ka dhacay hanti ee ku burburay waayo kii dadka ma aha labadaas qiyaasood marka annaga lacagtaan hadda haynana waxaan u malayn waa labadaas milyan ayay hadda noqonaydaa qiyaasta iyaduna waxa weeyaan laba milyan iyo bar ilaa saddex milyan ayay tegi kartaa marka waxaa maqnaanaya haddaanu tii hoose qaadano laba milyan milyan iyo bar baa maqnaanaya ayaa ayaa maqnaanaya haday hadday noo soo dhiganto marka waanu rajaynaynaa soomaalidu meel walba way ka guratay jasiiro yaryar ayaa lacag naloo kaga soo diray soo meel kastana lacagta way way way ururinayaan marka waxaan uga baxayaa inaan u mahad celiyo dhammaan ergada maaragtay uu hogaaminayo sheekh umal iyo muxuu ah mataqaanaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ee soo gurmaday iyo kuwa hadda abaabulka ugu jira inay soo gurmadaan dhammaantood waanu uga mahad celinaynaa jasaaka allahu khayr waxaan sheegaynaa oo kaleeto inaan weli u baahannahay gacantooda ugu dambaynta waxaan ballan qaadaynaa wixiina soo gaaraahay inay gacan ammaano ku baxaan ayaan ayaan ballan qaadaynaa waa mahadsantiin